saanadan ciidan ayaa waxaa wasaarada gaashaandhigga soomaaliya guddoonsiiyey danjiraha dowlada qatar u fadhiya soomaaliya oo ay weheliyeen saraakiil ka socday wasaarada gaashaandhigga wadankaasi wasiirka gaashaandhigga soomaaliya xasan maxamed cali amar dambe oo danjiraha ka gudoomay qalabkan ayaa ugu mahad celiyey dowlada qatar taageerada ay u fidisay soomaaliya isagoo sheegay in deeqdan ay kusoo aaday xili ay baahi weyn u qabaan ciidamada dowladda guud ahaan waxaan ugu mahad celinayaa amiirka dowladda aan walaalahanu nahay ee qatar sheekh tamiim bin xamed altaani iyo xukuumaddiisa inay maanta ay nagu taageereen ee qalab oo ciidan oo baahidiisana ay maanta ayna haysay una baahnaayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qeybahiisa kala duwan sargaal ka socday militariga dalka qatar ayaa sheegay in gaadiidkan ay ugu talagaleen ciidamada xooga dalka soomaaliya isagoo sheegay in tirada gaadiidka ay ku wareejiyeen wasaarada gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xooga dalka ay gaarayaan ku dhowaad sideed iyo lixdan gawaarida gaashaaman dowlada qatar ayaa dhinaca kale ballan qaaday in ay taageero kale u fidinayso dowlada soomaaliya mustaqbalka dhow saraakiil militari oo ka socday dowlada qatar oo maalmahan ku sugnaa magaalada muqdisho ayaa la kulmay saraakiisha ciidamada xooga dalka soomaaliya uu horkacayay taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliya sareeya gaas daahir aadan cilmi indha qarshe iyaga oo kala saxiixday heshiisyo iskaashi iyo wadashaqeyn dhexmara iyada oo qatarna ay ka qayb qaadanayso qalabaynta iyo dhismaha ciidamada xooga dalka wasiirka gaashaandhigga ayaa ka hadlay ahmiyadda qalabkan uu u leeyahay militariga soomaaliya tanna waxay daliil ka tahay dibudhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay astaan u tahay soo laabashada ee sharafkii iyo karaamadii xoogga dalka soomaaliyeed waxaan ku mashquulsaneen inaan tababaro aan siino ciidanka waxyaabaha naga maqnaa waxaa qaybka qalabkooda tanna waxay tahay ballow fiican ee runtii aan dhihi karno ee astaantii ee ciidanka qaranka soomaaliyeed ayaa dib u soo laabanaysa waxaa jira wadamo badan oo xagga militariga ka taageera soomaaliya sida dowlada turkiga oo saldhig militari oo lagu tababaro ciidamada ka hirgelisay magaalada muqdisho wadamo badan oo maraykanka uu ka mid yahay ayay ciidamo ka joogaan soomaaliya kuwaas oo taakuleynaya ciidamada dowladda iyo sidii looga adkaan lahaa kooxaha kasoo horjeeda deeqda wadanka qatar waxa uu noqonayaa qalabkii ugu horeeyay dal shisheeye ugu deeqa soomaaliya hal mar kaalinta qatar ay xilligan ka qaadanayso dibudhiska iyo qalabeynta ciidamada soomaaliya ayaa loo arkaa mid ka dhalatay markii imaaraadka carabta uu sanadkii hore xiray xero tababar ay gacanta ku hayeen oo ku taala magaalada muqdisho islamarkaana uu joojiyey taageeradii ciidamada xooga dalka soomaaliyeed seynaba bukar maxamed v o a muqdisho